Mas'uuliyiin oo u horkacaya wasiirka wasaaradda caafimaadka maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya ayaa gaaray degmada Walaweyn ee gobolka Shabeellada Hoose. Ujeedka safarka wasiirka ayaa ahaa kormeer iyo qiimeyn lagu sameynayo xaaladaha adeegyada caafimaadka ee degmada sidoo kale waxa uu daahfuray mashruuca Marwo Caafimaad. Ugu horeyn waxaa madasha ka hadlay gudoomiyaha degmada Walaweyn isaga oo ka warbixiyay xaaladaha caafimaad ee ka jira degmada.
caado ee degmada inay wasiiro yimaadaan maamulo la kala bedelaya keliya ay u yimaadaan iyo boorar inay dhejiyaan ay iska tagaan dhaliishaas badana wasiirada inta badan loo jeediyaa waxaan rajaynaynaa wasiir maadaama deegaanka uu deegaankaaga yahay wasaaradii la danaynayo aad wasiir ka tahay in aad ka duwanaan doonto socdaalladaadii uu ka duwanaan doono soca- socdaalladii wasiiradana ay ku imaan jireen Een, sidaa ka warqabto magaalada waxaa ka socda dhismaha isbitaalka dadku deegaanka dhexda u xirteen dadka saddexdii sano ilaa iyo labadii sano u dambeysay waxaa ay la kulmeen abaaro Een, waxay la kulmeen dhibaatooyin guud oo ay soomaali dadka kala siman yihiin oo ah ururka gumaadka ummadda soomaaliyeed horumarin badan oo adeega degmada kama jiro sababahaas darteeday u dhacday baahida ugu weyn ee ka jirtana waa isbitaal dadku way isku tashteen ilaa iyo heer magaca isbitaal uu qaadan kara ayay gaarsiiyeen dadka waxay u baahan tahay waqtigii ay dowladda iyaduna gacan siin lahayd waxaan adkeynaynaa in mashruucaas isbitaalkaad qayb ka qaadata dhanka kale wasiirka wasaaradda caafimaadka maamulka koonfur galbeed soomaaliya siciid axmed cali ayaa ka mahadceliyey soo dhoweynta diiran ay u sameeyeen bulshada iyo maamulka degmada walaweyn
bisha koowaad ee sanadkan january afarteedii ayaan xilka la wareegay muddo siddeed bilood ah ayaan maqnaa oo wasaaraddan aan joogo deegaanada kale iyo maxay aheeto ee gobollada kale baay iyo bakool iyo shabeellada santarkeeda baraaba iyo meelahaasaan ee, aan ku mashquulsanayn waxaan diidaya wasiirka deegaankiisa oo ka bilaabay in laga dhaho meelaha kale ayaan bahasha ka biloobay ugu dambeyn maanta uu ilaahay subxaana wa tacaala qadaray inaan magaaladii aan imaano ee, iyadoo filashooyin aad u weynna ay bulshadii iyo dadkii ay naga qabaan waxaan rajaynaynaa filashooyinkiina iyo waxa aad naga filanaysaan inaan idinka rumayno ayaan rajaynayaa insha allah hadalkayga marka ugu horeyso waxaan rabaa inaan ammaano isku xirnaanta iyo wada shaqaynta ka dhexaysa maamulka degmada qaybaha kala duwan ee saraakiisha ciidanka ama laamaha amniga iyo odayaasha dhaqanka iyo bulshada qaybaheeda kala duwan sida degmadan iyo horumarinteeda iyo amnigeeda iyo nabadeynteeda iyo wada shaqaynteeda iyo walaalnimadeeda iyo ishaysadkeeda qaabka loogu shaqaynayo ayaan dhammaantiin idinku ammaanaa si gaar aan maamulka degmadan ku ammaanaa guddoomiyaha iyo dhammaan ku-xigeenadiisa siday bulshada ay ugu turayaan siday bulshadooda ugu naxariisanayaan sidii deegaankan loo horumarin lahaa siday ugu shaqaynayaan intaa kadib waxaan u mahadnaqaa odayaasha dhaqanka dhammaantooda si oo isku duuban anagoo kala qaadaynin sida saakay aad wakhtigiina u soo bixiseen iyo ururka haweenkaba aad meeshaan aad u fadhiiseen muddo saacado ah anoo wafdiga afkiisa ku hadlaayo waa idinka mahadnaqaynaa wakhtigiina qaaliga aad soo bixiseen intaa kadib odayaashaas ay sheegeen waxay dhaheen wasiiraa imaanaayo wasiirka imaada haddana asoon la ogeyn uu iska laabanaa ama mashruucii ama waxa uu u imaadana nooma sheego annaga wafdigeena saddex arrin saddex arrin ayaan u imaanay in magaalada aan ka qabano tan koowaad waa in xaaladda guud ee magaalada aan u kuurgalno oo baahiyihii magaalada ka jira aan ogaano si gaar ahaan arrimaha caafimaadka ee adeeg bixinta caafimaadka ee magaalada inaan ogaano arrinta ugu weyn ee magaaladan degmada walaweyn ka jirta waxa waaye dhismihii cisbitaalka cisbitaalka dhismihiisa waxaad xaq u laheedeen oo waajib ahaa oo dowladda koonfur galbeed waajib ku ahaa in cisbitaalkaasi ayada ay dhisto ayada ay dhagax dhigto dhulkii ayada ay gaddo waxay ahayd xaq aad dowladda aad ku leedihiin iyo waajib dowladda saaran laakiin dowladnimada soomaaliya oo dhan iyo si gaar ahaan dowladnimada koonfur galbeedba inay curdin tahay waad ogtihiin koonfur galbeed da ahaan waxay jirtaa toban sano ama sagaal sanoay jirtaa cunug yaroo hadda taan socod baranaayo waaye ayadoo saas ay tahay dowladda cumrigeeda meesha uu jiro iyo waxa la gaaray dowladdu waxa ay qabato xaqiiqda iskuma dhigmaan reer walaweyn marka in kaalintii dowladda ayaga ay buuxiyaan oo cisbitaalkii community ahaan ama maxay aheeto bulsho ahaan ayaga ay u gataan islamarkaana dhismihii ay bilaabaan wax ammaan iyo bogaadin mudan waaye